wasaaradda dastuurka koonfur galbeed ayaa magaalada baydhabo ku qabatay kulanka waxkabedelka cutubyada shanaad ilaa sagaalaad ee dastuurka koonfur galbeed waxaa kulanka goobjoog ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda dastuurka koonfur galbeed waxgarad iyo madax ka socotay ururada bulshada rayidka agaasimaha guud ee wasaaradda dastuurka koonfur galbeed abshir cabdinuur deerow ayaa ka waramaya ahmiyadda kulankan arrimaha dib-u-eegis dastuurka dowladda dowladda federaalka soomaali gaar ahaan cutubadiis bilowda shan ilaa cutubka sagaalaad ujeeddada oo focuskani saaro oo focuska gaarkani saaro cutubada shanaad ilaa sagaalaad meeta horey ma lahaan dhamaahin afar cutub xukuumadda dastuurka dowladda federaalka soomaali baarlamaanka ansixi hatana mayba gacantiri kahaye cutubadaha kiigay oo kuma tahay shan ilaa cutubka sagaalaad dhowr jeer hore iyo may lahaay cutubadan oo kale dhisinkaweeli oo wadatashir kuwaaladi weli maba kamay dareertay wadatashigii iyo gebagabadii oo la gebagabaayey wadatashiga iyo madaraay arrintii laga sameeyay cutubada shan ilaa sagaalaad mardhowna may bar rajeeya inay madaraay baarlamaankii la horjeeyey oo siiso madaraay isuna ansixifaday afhayeenka odayaasha dhaqanka koonfur galbeed malaaq deerow yaaquub ayaa sheegay in doorkooda ay qaadan doonaan turkiga oo mudaan la ka dhaqo lahay ini walla ku ero shacabkina lahaan bandhiko odayaalka dhaqanna qiibku naqdaan ulmaa diinka qiibku naqdaan walaagii diinta islaamka shaqanka lahayna laku reebo walaagii dhaqanka suubanaaye ee soo jireenka haye ummadda soomaaliyeed laka dhaqaayo laku reebo walaagii dance koonfur galbeed laka darsado ujeedka ankaweyn intaasu marka kuma hadnaqaana si khaas ama inku kuma hadnaqaane wasiirkeena dastuurka ee reer koonfur galbeed si kastaba cutubyada shanaad ilaa sagaalaad ee dastuurka kumeel gaarka ah dalka ayaa ka mid ah cutubyada ugu muhiimsan ee inta badan laga qabto doodaha bulshada